saacado ka hor inta aysan moscow ku dhawaaqin ka bixista heshiiska badarka la soo marsiiyo badda madow ee marinada kaga aadan ukrein iyo ruushka ayaa waxaa qarax lagu burburiyey buundada keliya ee ruushka ku xirta gobolka krimiya ruushka ayaa weerarkaasi ku eedeeyey kiyev moscow waxay duqayntaasi oo ay ku dhinteen laba ruux ay ku sifaysay mid argagixiso hadalkaasi waxaa xigay go-aan si toosa uga soo baxay aqalka ruushka looga taliyo ee kremlinka kaas oo si cad loogu sheegay in moscow ay ka baxday heshiiska dhoofinta qamadiga u oggolaanaya beeralayda ukrain hafayeenka aqalka kremlinka dmitri baskof ayaa wariyaasha u sheegay in qaybta ruushka kaga aadan qamadigan aanan la dhammaystiri doonin sidaa daraaddeedna uu isla shalay oo isniin ah xaggooda ka dhaqangalay ka bixistiisa wuxuu sheegay in weerarkii buundada krimiya iyo kabixista heshiiska qamadiga ee ruushka aysan wax shaqaha isku lahayn kabixista heshiiska ayuu ku sheegay tallaabo ka dhalatay fulinla-aanta ballanqaadyo loo sameeyey oo ku saabsanaa fududaynta dhoofinta ruushka ee badarka iyo mahadooyinka wax lagu bacrimiyo xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa go-aanka ruushka ku tilmaamay mid dhabarjab ku ah dadka u baahan qamadiga ee ku nool meelo kala duwan oo dunida ah aqalka cad ee maraykanka ayaa war ka soo baxay lagu sheegay in kabixista ruushka uu ka baxay heshiiska dhoofinta qamadiga ee ukrein uu uga sii dari doono xaaladda cuntiyarida ee malaayiin qof oo gaajaysan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa isna tallaabadaasi ku tilmaamay mid aan laga fiirsanin agaasimaha xaaladda deg dega ee guddiga caalamiga ah ee badbaadada ee loo soo gaabiyo i c r c ayaa isna ka digay in saamaynta arrintan ka dhalato ay si toosa u dareemi doonaan dadka ay abaaraha saameeyeen ee ku nool dalalka soomaaliya kenya iyo ethoobiya ukrein iyo ruushka ayaa ka mid a dalalka ugu soo saarista badan qamadiga iyo maadooyinka lagu bacrimiyo dalagyada joojinta qamadiga iyo badarka kale ee ay dunida u diri jireen ukrein iyo ruushka ayaa laga cabsi qabaa inuu sababo sicir barar ku yimaada qiimaha badarka ee caalamka